waa mahadsan tahay xaaladda gobolka horta hadda wax weyno isbedela ma jiro marka laga reebo runtii dee dhibaatada nimankaa sharoodayaasha ay geysanayaan oo soo badatay sidaad og tahay ilaahi ha u naxariistiyo dad fara badan oo labiyo toban ilaa shan iyo toban udhexeeya ayay ku dileen magaalada weelaweyn oo nin nafti haligaay uu ku dilay kadib sidoo kale waxa weeye waa waxay sameeyeen miino ayay iyadana toddoba askari ku dileen runtii dee waxaad moodaa markii roobku da-ay maadaama intii jiilaalkii loogu tegi waayey goobihii ay joogeen ayaa waxaad moodaa markii roobku da-ay inay iyagii ay dhaqdhaqaaqa cusub lasoo baxeen marka dee dhibaatadanina way jiraysaa inta qof sharwadahay uu joogo awoodna uu u leeyahay meeshuu doono inuu tago wuxuu doonana uu sameeyo waxaa la isweydiinayaa dowladda soomaaliya dhowr jeer bay ku dhawaaqday in howlgallo laga sameynayo gobolka shabeellaha hoose waa tii mar la bilaabay oo balcad iyo afgoy dhexeeda ciidamo dowladda soomaaliya oo militaria ay tageen oo al-shabaab laga saaray inkastoo laga cabanayay in markaa roob jiray oo baabuurta ciidamadu ayna dhaqaaqi karin haddana markii jilaalka la gaaray waxaad moodaa inaanan howlgalladii ay istaageen hadda haddana markii roobka yimid in howlgalladii la leeyahay way bilaabanayaan arrimaha mugdiga ku jira maxaa maxaad nooga sharaxi kartaa mahadsan tahay sidaan isin leeyahay horta dhibku wuxuu ka jiraa waxa weeye waktigan hadda la joogo iyo waktiyadii ku dhawaada inta badan waxaa mas-uuliyadda loo dhiibayay mar had iyo jeer cid aan qaadi karin taasi waxay keenaysaa marka haddii mas-uuliyadda loo dhiibo cid aan qaadi karin waxaa ka dhalanaya waxa weeye wixii la doonayay inaan la gaarin sidaad og tahay oo hadda aad sheegtayba afgooye iyo balcad dhexdeeda xilli roobaad ayaa la aaday iyadoo la og yahay dhulku inuu dhooboy yahay markii roobkii istaagay oo dhoobeydii qalashay oo meel walba la mari karay oo xitaa webigii guray wax dhaqdhaqaaqa haba yaraatee oo la sameeyey ma jirto hadda markii haddana webigii yimi oo roobkii da-ay oo meel la mari kara aanay jirin ayaa laga hadlayaa in garanaysaa dhaqdhaqaaq la sheego waxay u baahan tahay meeshani waxa weeyaan in istaraatiijiyad cad lala yimaado in dad xilkas ah oo howlkar ah oo ay dhabka tahay inay wax qabtaan loo dhiibo shaqooyinka u baahan in loo dhiibo in la wajaho cadowga waktiga ku habboon in la wajaho marka inahaas ayay u baahan tahay meesha tusaale ahaan haddaad na siiso juqraafi ahaan sida gobolka shabeellaha hoose uu yahay degmooyinka lagu sugan yahay oo ciidamada dowladda soomaaliya ay haystaan kuwa al-shabaab gacanta ugu jira kuwa aan ciidana gacanta ku haynin iska bannaan maxaa sawirahood naga siin kartaa gobolka guud ahaan ciddaan aqoonin oo rabta inay ogaato shabeellaha hoose xaggey shabaab ka joogaan xaggeysa dowladda ka joogtaa
inta la ogyahay horta meel iska banaani ma jirto meeshii banaan iyagaa access u yeeshay inay yimaadaan oo ay ka howlgalaan waxa kokoobani waxa weeye waa waa dowladda magaalooyinka la joogo lafteeda ayaa haddana tuulooyinkii hoos yimaaday aan ciidamadu inta badan aanay iyo dowladduba aanay ku sugnayn oo ay iyagu joogaan maanta waxa weeye afgooye oo tuulooyinka hoos yimaada inta badan ay iyagu joogaan waloweyn oo tuulooyinka hoos yimaada inta badan iyagu ay joogaan faraawe oo tuulooyinka hoos yimaada inta badan iyagu ay joogaan saddexdaa degmo ayaa si caadiya gacanta loogu hayaa buulamareel ayaa soo raacda iyo golweyn marka marka iyada waxa weeye waa waa qaybna iyagaa jooga qaybna dowladdaa joogta wix marka waa wax sidaasa moogtaha yani iska laakiin magaalada laakiin magaalada laakiin magaalada marka ciidamada amisom baa degan kuwa dowladdaa degan marka waxaad leedahay iyagu qaybun bay ka joogaan
waa magaalada la wada degan yahay weye amisom waxay degan tahay darif iyaguna waxay degan yihiin darifka kale ciidamo maleeshiyaada oo laba beeloodihina iyaguna way kala degan yihiin marka waa magaalada sidaas ahoo ay wada maamulaan ugu dambeyntii maxaad is leedahay ramadaan baa soo socda roobana way da-een cabsi intee leeg ayaa laga qabaa in al-shabaab ay weerarada gobolka shabeellaha hoose sii kordhiso al-shabaab horta xaq uma lahayn duruuf ahaan iyo qiimo ahaan iyo sida ay yihiin marka la eego xaq horta looma lahaa in laba kun iyo sideed iyo toban cabsi laga qabaa sax may ahayn runtii cid ka itaal yarina anigu hadda ma garanayo laakiin waxaan jirin cid u socota mararka qaar waxaa waad is leedahayba waa dad lala shaqaynayo oo iyaga yacni la doonayaba inay joogaan markaad si wax u qiimayso runtii may mudnayn marka in laga boqo laakiin shabeellaha iska hoose iska daayey waxaa suurtagala inay banaadir xitaa dhibaato ka geystaan walow hadda dadaala la sameeyey oo ciidamada nabad sugid oo kaleeto ay tageen degmooyinka afgooye iyo balcad iyo si ay u kontaroolaan eryooyinka laga soo geli karo shaqana ay socoto laakiin kuma filla waxay ahayd waktigii jiiraalka ciidamada milatarigu inay cagta mariyaan inta badan dhulka oo waxaan dib loo riixo oo yacni uu soona jiro macquul ah oo yacni iyaga culayska lagu sii hayo marka haddii laakiin laga soo xaroodo maalinkii shaqo la aadana xoogaa dada oo dad shacabia ay ku dhibaatoobaan hadday rabaan iyagu waa ku jireen mararka qaarna aanayba qof uga jirinba yani waxaasoo kaleeto waxay noqonayaan un in dhibaatada ay sii korodho iyaguna ay niyad iyo dhiirigelin ay usii noqoto